waa tahay dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waad mahadsantihiin waxaanad ku soo dhowaataan warbixin faahfaahsan oo aannu idiga soo diyaarinay mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa si faahfaahsan uga hadlay qadiyadda somalilan inaanay marnaba gorgor taangelin karin arrintaasi oo aannu waraysi idiga soo diyaarinay dhinaca kalena waxaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonnaa oo aan ka maqnaan doonin dhinaca suugaanta xildhibaan dayib xasan iyo xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed ilka case oo maanta xarunta baarlamaanka somalilan aan waraysi kula yeeshay ayaa si faahfaahsan uga waramay qadiyadda gooni iskutaagga somalilan inaanay marnaba gorgortan geli karin waxaanay mudanayaashaasi si isku mid ah jawaab waafi ah u siiyeen maamulka taagta daran ee muqdisho fadhiya iyaga oo ka dalbaday inay faragelinta ka daayaan qaranka somalilan waxaana hadaladii mudanayaashaasi ka mid ahaa horta marka hore somalilan waa dal isu tashaday iskuna tashaday kii lana soo noqday madax bannaanidii iyo dowladnimadii lixdankii aannu kula khaldannay dowladda taagta daran ee xamar taasoo aannu waxaa ogahay naga soo gaadheen marka waxaan leeyahay laba maxbuus oo madaxtooyada soomaaliya fiila soomaaliya ku xidhan somalilan waxna kama qaadi karaan waxna ma yeeli karaan nin iska hadlay oo waxaanu xukumin ka hadlay uun baanu arka anigu
qaran maanta jirsada baynu nahay waxaynu halgan ballaaran ugu jirnaa sidii calankeena tawxiidka ku qoran yahay looga taagi lahaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa run ahaantaa arrintaasoo nin badan usoo halgamaynay arrintaa ictiraaf raadinta sidee baynu hore ugu sii wadi karnaa jawiga markaad imanka eegto iyo sida ay somalilan hadda waddada ay hayso markaad eegto maadaama oo shirkadihii caalamiga ahaa iyo dowladihii caalamiga ahaa ay sheerar ku yeelanayaan somalilan oo ay somalilan maal gashanayaan oo ay aamineen waxay aniga ila tahay dowlado dee siddeed iyo afartan sannadood ictiraafka sugayey ayaa jira oo intaasoo dhan u soo samrayey haddana weli u samraya markaa waxaan leeyahay dowladnimada iyo ictiraafka iyo waxaa waxa ka wanaagsan dalkaaga oo aad horumarsato sida dalalka qaar caalamka ka mid ah oo horumar gaadha oo isku filaada markaa markuu dalkaagu isku filaada uu horumar gaadho dowladaha caalamku ictiraafka way ku qasban yihiin laga baryi maayo marka waxaan leeyahay aan inagu dalkeenna horumarinno aan shirkadaha keenno aan batroolka soo saarro aan macdan ka soo saarro aan dalkeenna dhisanno markaa ilaahay baa ina ictiraafae ictiraafkii kale ciddii inoo baahnay markaa waa inoo
somalilan danaheeda guud iyo isku duubnideede hornimadan la doortiyo dusha calanka ii suran hornimadan la doortiyo dusha calanka ii suran inay sii dallaacantoy
mudane xildhibaan waxaad la socotaa hadallada ka soo yeedhay xukuumadda soomaaliya iyo sidai faragelinta qarankeena somalilan ay ugu hayso arintaa dareenkaagaan saaka jecela inaad ila wadaagtid iyo sidaan aanay gorgortankaanay u geli karin qadiyadda somalilan bismillaahi raxmaan raxiim dee runtii horta waxaaban la odhan karin faragelinta ayaabaan anu ka soo horjeedaa soomaaliya iyo somalilan awalkii gii waxay ahayn laba dal oo adduunyadu aqoonsatay weliba ay somalilan aqoonsiga horraysaydii si shuruud la'aana ama heshiisyo la galay oo lagu midoobay oo meel yaalla oo maanta la raaci karayaana ma jiro taa taasay ahayd haddii ay dhacday oo midow yimi oo midowgii dabeetana la eeday wixii midowgii iyo kalgacaylkii reer somalilan ay u qabeen walaaladood ama soomaali midaynteeda dee way ku hongoobeen markaa qori cidina kumay hayn cidina may qasbayn iyagoo kalgacayl iyo muxubbo ay waddo ayay geeyeen wixii ka qabsadayna dee adduunyada iyo ummadduba way og tahay kabacdi haddii dalkan aynu dee mar dambe halgangallay oo dib loo sameeyey oo dowladnimo inaynaan inaynaan wada socon karayn oo aynaan midnimadii sii jiri karayn aynu garawsannay dee wixii aynu la tagnay baynu la soo noqonnay horta ee waxay leeyihiinoo maanta somalilan haysato ka haysaa ma jirto soomaaliya awalna midnimiya calan bay la tagtay maantana way kala soo noqotay mid kalena beesha caalamka ayaaban dee isweydiinta taallaa waxa weeye war haddii laba dal oo midoobay oo adduunyadu aqoonsanayd ay jireen adduunyadu ah, qoladan xuquuqda aadamaha ka sheekaysee tidhaahda xuquuqda aadamahaanu u doodnaa waxa ay dee meesha ay ka shaqaynayaan iyo xuquuqda ay baadi doonayaane tan ka weyni ma jirto waxaa tusaale inoogu filan halka ay kaga taallo inaan aniguna xaqaygii sheegan kari waayo oo aan waxaygii u tashan kari waayo oo ninaan wax alla wuxuu ii hayay iyo waxaannu iskaga nahay midnaba aanu jirin uu yidhaahdo anaa u talinaya cidda dhegaysanaysa ee haddana leh xuquuqda aadamahaanu ilaalinaynaa dee xuquuqda aadamahay doonayaan garan mayno ujeed waxay tahay tusaale yar baan idin siinayaa soomaaliya dowladda soomaaliya iyadoo muqdisho aan ka xukumin labaatan toban kilomitiroo iskuweera ama soomaaliya o dhan aan ka xukumin ayaa waxay ku dhiiratay oo ay heshiisya la gashay iyadoon somalilan iyo soomaaliya iyo soomaalidii kaleba aanay midna ku- tala ku lahayn aanay ku jirin waxay ku dhiiratay inay bays ka samayso turkigu leeyahay soomaaliya waxay ku dhiiratay inay dekeddii muqdisho wareejiso waxay ku dhiiratay inay eriboodkiina wareejiso cid ay cid ay ka talagelisay dee ma jirtee go'aanno ay leeyihiin bay qaateen somalilan iyo soomaaliya hadday isku jireen maanta somalilan ma haysato oo ma laha heshiiskaa maxaa u gasheen ka dekedda maxaa u gasheen bayskaa turkiga siiseen maxaa u siiseen cid alle cid ku haysataa ma jirto xuquuqay leeyihiin iyo dalkoogii oo ay cid kasta oo wax taraysa soo jiidanayaanay soo dhowaynayaan baanu u aragnaa marka dee waxaaba wax lala yaabo ah oo somalilan inay wax u tarta mooyaane inay wax u dhimaysaba aanan u haysan anigu qaylada ay soomaaliya qaylinayso iyo haysashaday soomaaliya ina haysataa wax alla waxay somalilan u kordhisa mooyaane wax alla wax yeelaysaa ma jirto muddo imminka toddobadii sannadood ee ugu dambeeyey colla maynaan ahayn nabadna maynaan ahayn taasi waxay keentay adduunyadu lafteedu inay yaabto ay ti- ti- leedahay waar heshiisna maaha colla maahe maxay ku heshiiyeen waynu isku hursaneen marka maanta maxaa ku soo beegay marka la isweydiiyo dabcan waxa weeyaan dee laba masalo unbaa jiro oo in aynu cid inaynu dhulkeennii iyo xuduudaheennii sugnaa waa waajib dastuuriya xukuumaddaannu uga mahadnaqaynaa iyagoo aan bil ama laba bilood fadhiyin baa waxay ku dhiiradeen inay tallaabada ugu horraysa ee ay qaadaan noqoto inay xuduudahoodii sidii ay u gaadhi lahaayeen ku dhaqaaqaan iyagoo aan dhibaato geysan iyagoo aan dhiig ku daadan iyagoo aan waxyeella cidnaba gaadhsiin ayaynu ku fakaraynaa inaynu xuduudaha aynu leenahay dalkani leeyahay la sugo waa qodobka ugu muhiimsan dabcan saddex masalaa ku jira xuduudkaaga dhulka iyo ka badda iyo ka hawada inaad sugtaa waxay adkaynaysaa dowladnimadaada ayay ayay lafdhabar u tahay tallaabooyinka ay xukuumaddu qaadayna waanu waanu waanu waanu annaguna waanu ku garab taaganna waananu ku bogaadinaynaa qolooyinkaa ayna ayna ina xagxaganayana waxaanu leenahay xagxagashadiinnu waxayna tarta mooyaane waxayna yeelaysaaba ma jirto beesha caalamkana waxaanu leenahay haddii inuun xuquuq aadame la sheegayo somalilan dadkeedu go'aan bay qaateen aftibay galeen xorbay noqdeen waxbay go'aan ku gaadheen inaad ku qasabtaan ama aad dhagaha ka furaysataan oo xuquuqda ummaddani leedahay oo weliba aad halkanna hay-ado xuquuqda u dooda aad ka samaysataan iyadoo xuquuqdii ummaddani maqan tahay oo cid kale aad- aad- aad gacanta ka gelinaysaan dee wax la qaadan karaya maaha marka bulshada somalilanna waxaan ku dhiiri gelinaynaa inay adkeeyaan midnimadooda inay adkeeyaan walaaltinimadooda in tashuushka s- cadowgu uu ku dhex wado ee uu ka dhex fidinayo inaynu inaynu ka feejignaanno een, ayaan ayaan soo jeedinaynaa intaasaan kaga baxayaa intaanada xildhibaan ka bixin run ahaantii qarankeenu maanta waa dhowr iyo labaatan sanno ayuu jiraa shuruudihii beesha caalamku ay nagu ixtiraafi lahayd waynu buuxinay wax kastoo qaran leeyahay waynu leenahay hadday lacagtii tahay hadday ciidankii tahay wax kasta waynu leenahay laakiin sida sidaynu beeshii caalamka maanta aynu ictiraaf buuxa uga heli karnaa iyo sidii calankeena tawxiidku ku qoran yahay looga taagi lahaa ay jimciyadda xarunta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waynu inta badan u halgamaynaba bismi llahi raxmaan raxiim kolley aragtida ictiraafku wuu kala duwan yahay anu waxaan aaminsanahay haddii ictiraafka la sheegaya horta ilaahay baa haya ibni aadan ma hayo ictiraafka labaadna ummadda de- dalkan ku nool baa isu haysee cid u haysoo kale ma jirto kow haddaynu ictiraafno dalkeennu inuu hodan yahay oo aynu khayraadkeenna khayraad inoogu jiro oo aynu u guntanno inaynu khayraadkeenna la soo baxno waa dana adduunyadu ictiraafka la sheegaa waa danahaasunbuu keenaa maanta dee dhibi wal way timi mashaariix horumare oo ballaahan bay wadaa dad kale way inoo iman doonaanoo maalgashi baa la samayn doonaa waxaasoo dhammu waxa bays u ah inay nabadda gudaheennu aslaaxdo ictiraafka la rabaa waxa weeye in dalkaagu uu nabad noqdo nabaddiisa aad gacanta ku qabsatoon bili'aadan kale kuu hayn nabaddiisa aynu isgarab taagno shacab iyo dawladba nabaddiisa aynu is- isgarab taagno mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga haddii aynu sugno oo dadka ilaahay wax siiyey ee dal khayraadka waddanka ku jira doonaya inay maal gashadaan ay nabad waarta su- helaan waxa inooga baahdaan waa damaanadun damaanaddana dee dowladnimadeennu way sugaysaa heshiiskaynu gallaa inuu inuu mid adag noqdo oo aan laga bixin marka horena laga fiirsadaan waa qodob meesha ku jira waxaan aaminsanahay haddii innagu aynu is-ixtiraafno oo khayraadka waddankeenna ku jira aynu iibgayno oo adduunyada u soo jeesato ictiraaf ka weyn oo aad u baahan tahayba ma jiro khayraadka baddaa laguu soo saarayaa haddaad ku qanciso oo dabeetana lagu yimaado oo la maalgeliyo la soo saaro ka dhulka ku jira la soo saaro innagu cuntada aynu cunayno ee maanta aynu u baahannahay ama dhuuniga aynu dheebsanaynana wax dibad inooga yimaado aanu noqonin waxaynu dalka kala soo baxno uu noqdo markaynu s- intaa helno ictiraaf inaga maqan oo aynu raadinaynaa ma jirto nin walba iyo gaal walba iyo haayad walba iyo dal waliba isagoo ooman ayuu kuu iman doonaa ayuu kuu iman doonaa marka waxba yaynaan cirka eegina gudaheennana aan hagaajinno nabadgelyadeenna aan suganno midnimadeenna aan ka shaqayno wax wadaqabsigeenna iyo iskaashiga aynu iskaashanaynana aan xoojinno waxaan dhiiri gelinaynaa in dadkeennu dhulku inagu- dhulku inagu filan yahay in iskaashatooyin beeraa la sameeyo la wadaago oo wax la wada yeesho oo la maalgashado inta wax haysataana maalgashato dadka dibadaha ee adduunyada ee maalqabeenkaana aan soo jiidanno ayaan ku talinayaa ictiraafkaa ka weyn oo inoo imanayaana ma jiro
xildhibaan waxaan kugu soo gebagabayn doonaa si aad la socotid inta badan oo qarankeenaba mas-uuliyiinta qarankeenaba ay ku celceliyaan oo ay naga go-aan innagu jinsiyadda soomaalinimada ma nicmin oo runaantii dalalka jaarkeena hadday jabuuti tahay iyo hadday tahay dowlad deegaankeena oo aynu walaalanahayba inta badan jin- jinsiyadda soomaalinimada ma nicmin laakiinse in- inta badan maamulka muqdisho fadhiya faragelin qaawan bay nagu hayaanoo maalinba wixii noo soo kordha waxaad moodaa inay tahay il il s- saxar ku dhaco kaloo way inaga damqanayaan oo wayna daba socdaan maxaad maamulkaa fariin aad halkan hawada aad u marin lahayd
bismi illaahi raxmaan raxiim qoladaa iyaga dee waxaan ku badin maayo hadalka aan leenahay waxa weeye ama muqdisho ama soomaaliyada ha noqoto ama cid kaleba ha noqotee qoolley qoorqabad kuma biyo cabtaa laydhaha war inanka halkaa jooga ee aan magaaladii uu joogayba u wada talin ee aan gobolladii halkaa uu joogayba aan dowladnimadiisu aanay gaadhin ee sugi kari waaye hanan kari waaye inuu dal tashaday oo xuduudihiisii le oo sharcigiisii le oo dowladnimadiisii le oo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyeyba meel istaagnaa waxaan leeyahay wax kastoo aad keentaa waa wax walaaltinimada iyo curfiga jira kala fogeynaya uun annagu waxaannu aaminsannahay ganacsatada ugu waaweynee maanta somalilan ka ganacsataa inay yihiin kuwa koonfur ka yimid waxaannu aaminsannahay in waxay naga dhexeeyaan oo walaaltinimay naga dhexayso oo diini naga dhexayso oo dhaqani naga dhexeeyo haddii arrimo maamul uun aynu ku kala tagnay oo dowladnimadu waxay sugtaa un waa xuduud iyo xuquuqaad kale aynu ku kala tagnay waxaynu ka midaysannahay inta badan ee kale ee diin leh ee dhaqan leh ee af leh waxay- waxa inoo wanaagsan idinkiiyo annagaba inaynu walaaltinimo ku wada noolaanno jaarnimo ku wada noolaanno islaamnimo ku wada noolaanno cadowga soomaaliyana u cadowgaa somalilanna u cadowgaahee ku dhex jire ku dhex tarmayana inaynu dhinac uga soo wadi jeerno iska iska qabanno annagu waxaanu annagu had iyo jeer caado waxaanoo ah dhaqannoo ah inaannu colaadaha iyo dhibaatooyinka soomaaliya yaalla uga ducayno inaannu ka xunnahay inaannu leenahay ilaahayow ka saar kuma faraxsanin runtii Een, dee waxa taa lafteedu taa beddelkeeduna ma aha inuu noqdo waxa yar ee wanaaga ee soo kordha ee walaalkaa u kordha inaad xaasido dee xagga aak- ifkii aakhiratoona liibaali maysid marka annagu waxaanu leenahay ilaahay sharka idinka idin- idinla joogana idinka idinka qabto annagana inaad sharna la jeclaataan maaha inaad wixii noo soo kordha nagu hambaliyaysaan oo nagu taageertaan ayaannu idinka rajaynaynaa wixii horena dhece maantana waxaan ku talinaynaa war afxumo colaadna waxba kaagama tirtan nabadna wax- nabadna waxba kaagama tirtan idhi, colaadna waxba kuma yeeshide waxaan afxumadaa aad samaynaysaanee afar iyo labaatanka saacada xagxagashada ahi waxaan cunfiga iyo iyo xumaan ahaynoo abuuraysaa ma jirto iska daaya bismilaysta waxaa haysataan ku shaqeeya tiina annaguna wixii aannu taagta idin tari karno dee aannu idin tarro wasalaamu calaykum raxmatullah waa tahay dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah aqalka mudanayaasha aqalka gulaha guurta ee somalilan oo markaasi warbixinta ila wadaagayey warbixintiina hore aynu uga sii socon doonaa d- dhegaystayaal aad baad mahadsantihiin isku taagani waa go'aan dadweyno geeslaga mara jirin qaladaan korfeeyo inaan gaadhu faashado gadaafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga quranaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno geeslaga mara jirin gacanyo xigano soomaaliye soomaaliye igano kala turki maahe kala gurasho weye gano gacanyo xigano soomaaliye soomaaliye geesta kalena xildhibaan xasan sheekh axmed sheekh nuux furre iyo xildhibaan ismaaciil salebaan yuusuf oo hadalkaas ka daba maray ayaa si qoto dheer sharaxaad dheer uga bixiyey in qaranka somalilan uu isku tashaday islamarkaana in dalkeenna ay ku soo food leeyihiin mashaariic horumarineed oo kala duwan mudane xildhibaan adoo ka mida mudanayaashii aqalka golaha guursida somalilan bal hadda saaka waxaad iga warbixiysaa sidaan qadiyadda somalilan gunisutaag marnaba aanu gurgurta u geli karin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa weeji waa su-aal wanaagsan qadiyadda somalilan ma noqonayso mid ay cid waliba dhiig baa u daatay dhib baa loo maray dadkii dhibta u maray iyo dhulkina way haystaan cidna waxay ka daba joogaan ma jirto waxa weeji ninkii hadlayaa waa ifkay bannaana isaga hadlo madaxweyney leedahay shuruuc bay leedahay waxay leedahay wax alla wixii looga baahnaa dawlad madax bannaan xuduudaheedoo sugan badda iyo barriga iyo iyo cirkaba oo aan cidna ku soo xadgudbi karin haddii lagu soo xadgudbana loo dhimanayo raggii dhiigga u shubayay joogaan ciidankeedii dhisan yahay madaxweynihii ictiraafkuna jooga iminka oo aad iyo aad aan halkaan ugu hambalyaynaya howluhu qabtay iyo kuwa soo socda allah inagu simo dee guusha iyo barwaaqada allahayna gaadhsiiyo madaxeediina waynu joognaa maalinkaa maantaa maalin ay ka fiican tahay cid u hanjabi kartaa iyo cid kaloo meel ka ducoducayn kartaana ma jirto waxaan ku leeyahay qadiyadda somalilan maalintii ugu wanaagsanayd bay maanta taagan tahay ninna dhib wixii dhibana allahaynaga hayo dhib oo dhanna ilaahay baynu ka magan gallay aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa guusha guulaha ay ka gaadhay arrimaha dibadda maalgashiga arrimaha madaxweynuhu oo shacabkiisa uu qabanayo aafo qaran baa ina haysto sixir bara laydhaa kaana waxaan leeyahay shirkadaha iyo dadka lacagta haysta ee ku shaqada leh ha fuliyaan go'aamadii dawladda haddii kale tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doonaa baankaa la hoos tegayaa baankaana baankaana mateli doonaa shacabka mudane xildhibaan maamulka inta badan muqdisho fadhiya xukuumadeenna ama qarankeena faragelin bay ku soo sameeyaan oo hadallay hawada inoo soo marayaan iyaga laftigooga xukuumaddaasi arrimahayga ma ma faragelino marka maxaad halkan aad fariin u marin lahayd qoladaa farmaajo hogaaminayo waxaan u marin lahaa markay tooda wax ka qabsadaan ayay dadka kale la hadli karaan xamar gudaheeda farmaajo ma maamulo Ee, waxa dee dadka la maqashiinayo ee aan waxba ka jirinna dee waxba kama socdaan Aa, nin qoyani biyo iskama dhowru wadaa dee isagii baa xero militari ku jira oo lagu ilaaliya xafiiskiisii tegi kari waaye dee ma cid kale dee inuu u hanjabiyo inuu cid kale la hadlaba Ee, ma taallo maanta somalilanna waxaa way ka inaynu waxba jawaabtooda iyo waxoodu wax macno inoo samaynaysaaba ma jirto waynu ka horraynaa innagayna daba joogaan maanta Yaa.
xildhibaan runtii qarankeenu maanta waa midaysan yahay guda iyo dibadba hadday tahay goboladii bari hadday tahay goboladii magarsa galbeedka oo kale guud ahaan qaranku maanta dhinac kastaba wuu israacsan yahay Een, su-aasha meesha taalla waxa weeye in inta badanna u halgamaynay calankeena tawxiidku ku qoran yahay sidii xarunta jamciyadda qurumaha ka dhexeysa looga taagi lahaa Een, arrintaasi oynu inta badan muddo dheer inoo soo halgamaynay arrintaa dareenkaaga see kula tahay
wallaahi dee tawxiidku waxa weeyaan wax ka sarreeya ma jiro jimciyaddaba isagaa ka sarreeya jimciyaddu innaga ina hoos joogtaa innagaa u talin doonnaa insha allah iyada lafteeda innagaa maamuli doonnaa taasaan qabaa taasaan qabaa inaynu innagu maamuli doonno tawxiidkana cid ka sarraysaa ma jirto walaa jimciyad walaa wax wax sheegtoo kale isagaa ugu sarreeya waata aad baad mahadsantahay waraysiga dheeradiisaysa aad iyo aad baan kaaga maandaday janiskaaga waxaan doonayaa waa koox kastaba somalilan danaheeda guud iyo isku duubnideede xornimadan la doortiyo dusha calanka ii suran xornimadan la doortiyo dushan calanka ii suran inay sii dallaacantoy kor u durugta mooye allaahayow hanaga dumin ada noogu deege in sidii qarankeenu marnaba aanu gorgortan dambe ula geli karin soomaaliya aynu ka go'nay oo maanta aynu qaran somalilan aynu nahay arrintaasaan jecelahay inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid Een, waan ku salaamayaa aad iyo aad waxaan u salaamayaa dhammaan kolley bahda miiriyahay gaar ahaan ciddii daawan doonto iyo meelahad gelin doonto Een, bacda salaan kolley dee soomaaliya maanta marka laga hadlay xaaladooda waan ognay halkay maraysana waan ognahay inaan maanta sandaral gafur markii dhexe ee dowladda soomaaliya wax awood laho waddanko dhan ka shaqeeya aanay ahayn somalilan nka ay gooni sutaageeda ay qaadatay taas oo ah go'aan ay shacabku gaadheen dastuurkiina loo codeeyey madax banaanadeeda inay qaadato sidaa aawadeed een, maanta soomaaliya dee awood laho wax samayn kartaana ma jirto Een, wax dhibaato oo inagaga imanayaana ma jirto laakiin waxaan la odhan lahaa kolley inay ilaaliyaan wadajirka tinimada iyo waxa naga dhexeeya ayaan aad iyo aad ugu boorinayaa Soomaali- soomaaliya somalilanna een, maanta waqti dee hadallada noocaas oo kale ah midiyaha loo mariyo ma taagna waxaanan u sheegayaa maamulka ama een, dowladda soomaaliya in maxay ahayd si wanaagsan oo fiican ay arrimaha wado oo xagga maxay ahayd wadahadal iyo arrimaha soo u bilaabmaan ay iska ilaalisa hadallada turxaanta le ee sii kala fogeynaya labada shacab ee walaalaha ee ka dhexeeya dhiig iyo dhaqanintaba iyo weliba xidhiidha ganacsi iyo waxyaabo badan oo labada dhinacba faa'iido u ah runaantii maamulkaa soomaaliya inta badan inagu dee armawga kama hadalo haddii siyaasiyiinteenna tahay hadday madaxdeenna tahay kama hadalo armawga Iyo laakiin se waxaad moodaa inay iyagiiba ina daba socdaan oo fargelin ay nagu hayaan qaawan Een, waxaad kaloo la socotaa in heshiiskii d b wal markii qarankeena uu soo kordhay iyo wax kastoo qarankeena u kordhaba ay markaba la soo boodayaan iyagoo ay ay ka hadlayaan iyaga mar labaad halkan maxaad dardaaran aad u marin lahayd Een, kolley waxaan iyagoo fari lahaa un inay inta badan sameeyaan wixii ummadda horumarkeeda iyo wanaaggeeda ku jira inaan wax carqaad iyo dhibaateeyo dibindaabyo toona ku keenin taasoo ay u arkayaan shacabka ama ummadda somalilan inay ka hortaageen horumarka iyo dhaqaalihii tooda iyo cidday la gelayaanba ma faragelino marka waxaan inta badan een, waxaan kula talin lahaa inay faraha kala baxaan heshiisyadeenna iyo waxyaanu gelayna ee ku saabsan arrimaha een, db wall iyo arrimaha kale aynu u aragnay dan aynu inoogu jirto dhammaanteen gabagabadiina dhegaystayaal dhinacan warbixinta waxa soo diyaariyey oo isku soo habeeyey iskuna soo hawlayna waa aniga oo ah caydaruus cismaan mister ayuubi gabagabadeedu ku dhaafayaa codkaasi halalaansiga ah iyo waxaan labadan low meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan goxasha reemaaba raajada jirkaygii wuxuu ulongoldhugtaba la xasuustay mulango dhubtaba Nukaan waan garaacoon dabnaha Gawra ku hayaaba Aman galowga baishiyo uu gaadhi garabka saaraaba Aman galowga baishiyo uu gaadhi garabka saaraaba guushiya barwaaqada bugayda igu simayo namageeriyone guushiya barwaaqada bugayda igu simayo